jenaraal mahad cabdiraxmaan oo ah taliyaha ciidanka loogu yeero asluubta ee gacanta ku haya xabsiyada dowladda federaalka ayaa fariin goodisa u diray askar ka tirsan ciidankaasi oo uu dhowaan u sugootiyey furimaha hore ee dagaalka maadaama ciidamada dowladda federaalku si guud ka soo baxsanayaan jiidaha hore ee dagaalka gaar ahaan kuwa ay ka soconayaan dagaalada lafjibiska ee lagu dabarjarayo ciidamada dowladda federaalk ee soo qaaday duulaanka iyo horboodaysa dowladda maraykanka kuwaas oo isku soo maqiiqayey qaar ka mid a deegaanada lagu maamulo sharaacda islaamka ee dhaca koonfurta ee bartamaha soomaaliya ciidamadan lagu yeero asluubta ee ilaaliya xabsiyada lagu dhibaatayo dadka muslimiinta ayaa waxay dhowaan ka soo muuqanayeen kaamirada alkataa'ib iyagoo meydadkooda ay dhex yaalaan xeryihii lagu galay taliimahad ayaa waxa uu fariin goodisa u diray askarta uu isagu soo diray ee ka soo cararay furimaha waxa uuna sheegay inay kula dhaqmi doonaan xeerka u degsan askartooda oo dhigaya in askarii la toogto haddii uu furimaha soo baneeyo sharciga ciidamada wuxuu sheegayaa ninkii furun dagaal ka soo baxo dagaalka ka soo tago waa dil toogasha haddaan dilkii gaari weyno wax u dhigmo oo gaal shiro ah oo ciqaab ah iyay la kulmaayaan keli marka qofkii ley ma aha qofkii arrintaas sameeyey ley ma aha hooyadii aabbihiina waa la jiraan yaa ciqaabtay wax ka qaadanayaan marka koobaad qorigiyaan ka rabaa marka labaad hooyada iyo aabbaha iyo wixii familkaas ah isagana ku dar qofka kulli dhaqaalaha waa laga joojinaa saanaad u sheega kulli dhaqaalaha ay mishaarka ay qaadanayaanoo dowladda ay siiso waa laga joojinayaa waa markay ugu sahlan tahay waay hadalka ka soo yeeray taliyaha ciidamada asluubta ayaa ku soo aadaya xilli ay dowladda federaalka furimaha ka soo buuxisay ciidamada ilaaliya xabsiyada ku yaala magaalada muqdisho taasoo jab iyo fashil ay ku tahay dowladda u hogaamiyo xasan sheekh